laakiin hazaali oo kale alimaam alghazaali isagu waxa uu leeyahy salaada iyo wixii lamid ah un taa ha lagu koobo maxaa yeele dee soomkii oo kale ma odhan karno waa rukn iyo shardi baynu ku sheegaynaa maxaa yeele jus ka mida ma aha ee waabay ka horaysaaba habeenkii waa tan lasii niyoonaya waaya qawaaciddii mabaaxifta dawaataynu soo nidhi markaa cinwaanu lqaacida iyo sharxu lqaacida amhila lilqaacida daliilu lqaacida alqawaacid suqraa ayaa ka mid ahaa fii hadihi alqaacida alkubraa qaacidadan weyn qawaacidda yarare soo hoos gelaya miibuu qaar ka mida sheegayaa marka wa fi lyamiini buuri dhaarta dhexdeeda khasasat niyatu niyadii waxa ay khaas yeeshay maa camma lafdigii caam noqday walam tucamim may caam yeelin niyadii maa yakusu shay lafdigii khaaska ahaa cilman culima daalika cilman qaacidadani waxa weeye anniyatu tukhasisu lafda alcaam walaa tucamimu lafda alkhaas siiqada noocaasay udhigayaan madaahibta intii isku waafaqsanin qolyaha isku khilaafsanina hal bay gelinayaan hal inniyatu tukhasisu lafda alcaam hal inniyatu tukhasisu lafda alcaam walaa tucamimu lafda alkhaas marka isagu waxa uu leeyahay niyadii marka ay dhaarta dhex dhacdo qaaciidadan suqrada ana ay ku sugan tahay waxaa la leeyahay wixii caam noqda lafdiga caamkaa way khaas yeeshaa lafdi khaamis lafdi khaasasta laakiin ma caam yeesho haddaynu tusaalaha soo qaadano mihaalulqaacida waxa uhi wallaahi laa ukalimu axadan isagoo zayd u jeeda wallaahi laa ukalimu axadan zayd baan u jeedaa waaya dee markaa waxa ay noqonaysaa niyadii khaas bay ka dhigtay lafdigaa caamka ah oo dee isagii wuxuunu u jeeday nin qura kaasunbay ku dhacaysa marka axad walba dhaartiisu kumay dhicine ninkaa gaarka ah ee uu niyooday ayubay dhaartii ku koobanta markaanuu yihi wallaahi laa ukalimu axada zaydunbay ku koobanta idan markaa waxaad arkaysaa niyadii lafdi caamoo dee axaddan ahaa ayay khaas ka dhigtay oo shaksigaa uu niyoodun bay ku ururisa laakiin lafdi caama lafdi khaasa walam tucamim maa yakusu lafdigii khaaska ahaa isaga sidaa hore cagsigeed ma yeelayso caamkama dhigayso masala ka an yamuna calayhi rajulu bimaa-in manna mid baa ugu mano sheegtay biyo uu siiyey markaasaa waxau uhi wallaahi laa ashribu minhu maa-an min catash فإن اليمين تنعقد على ماء من عطش خاصة فلا يحلف بطعامه وشرابه واللفظ قال استقاها وحوها لفظ خاص إن كان وحو كدارت بيها سيد إن أنا عبين بيها سيد إن أنا عبين بكدار وقبل ولفظ خاصة عام لقما دقا يلا ما أولانا يسيد وحي وهيستي أولانا وحلا عنا يا وحلا عبه iyo wax laga qaato ayay caam yeelaysaa lama odhanayo lafd lafdigani khaasun buu ahaa oo biyaha ninkaasi leeyahay unbuu ka dhaartay daba lafdigii kor u kicin mayno sidii lafdigaa hore aynu soo marayna aynu khaaska uga soo dhignay ee khusuuskiisii baynu ku daynayna oo biyaha sayid buu ka dhaartayse laakiin lama odhanayo dacaamkiisii iyo sharaabkiisiina way caam yeelayaan dhaartaasi way caam yeelaysaa lama odhanayo anniyatu tukhasisu lafd alcaam waa qaybtaa hore qaacidada walaa tucamimu allafd alkhaas lafdiga khaaska ahay waxa waa kaa gaarka ah u ka dhaartay waxaan soo gelayn lama gelinayo laakiin markaa hore wax caamo sheegay uu niyooday wax khaasa niyadii way khasisay laakiin madaahibtiis kuma waafaqsane aragtidani dee waa shaaficiga shaaficiyada qaacidadaasi waa mid soo hoos gelaysa qaacidadan iyada alumuuru bimaqaasidihaa bay soo hoos gelaysa hoos imanay alqawaacid suqra fi hadi alqaacida wey ila niyadii un baynu ku jirnaaye oo marba dhan loo tixgeliye wa niyatu laafidi ninkan dhawaaq hadlaya niyadiisu fi lxukmi xagga xukum ahaan marka la ego calaa maqaasidi lafd lafdiga maqsadkiisun bay ahaaday ayuun bay ahaatay kamaa qad usila sidii la asaleye la sugay qaacidada waxa uga jeedaa markaa hadduu ninkii lafdi ku dhawaaqo oo uu laafid noqdo waxaa la eegayaa un lafdigaa wixii uu uga jeeday
oo qaacidadu waxay leeda waxay tahay marka laga ciwaan qaacida maqaasid lafd calaa niyati laafi waa qaacido suqra ah oo taa horeynu soo dhaafnay hoos imanay lafdiga ujeeddada laga leeyahay waxa weye ninkan kolba ku dhawaaqay niyadiisuun baa la eegayaa markaa niyadii waxa uu ku fasiro ayuunbaa loo qaadan doonaa sidaa awgeed buu ihi waniyatu laafid ninkan hadlay niyadiisu filxukmi xukumka dhexdiisa calaa maqaasidi lafdi lafdiga kolba wixii uga niyoodunbaa laga soo qaadaya kamaa qad usilat sidii loo asaleeye loo sugay marka aynu amhilada soo qaadanno amhilada ayay kusii caddaan doontaa masalan waa ka xaggaa dambe kugu dhigaya safxadda sii jeeda low qaala anti daaliqun wa daaliqun wa daaliq saddex jeer buu ku celiyey waqasada alistinaasa aw ta'kiida alawali bihaani aw bihaalis fatalaatu aw ta'kiida athaani bihaalis fasintaani aw adlaqa faqowlaani asaxumaa halaasa wakada fi liqraa ninkan isaga ahi marka uu saddex jeer ku celiyo lafdigaa anti daaliq isagoo afadiisii la hadlaya istinaaf uu uga jeedo istinaaf uu uga jeedo waxaa la su-aalayaa horta maxaad uga jeeday marka hadduu dhaha istinaaf baan uga jeeday waxay noqon doontaa in sidaa lagu fasiro oo dabe saddex dee balqadood ay noqdaan haddii uu idhaahdo waxaan uga jeeday ta'kiidna waxay noqon doontaa ta'kiidkaasaa loo raacaya masalan midkaad labadaa tusaale ka soo gudubta waxau ihi low qaala lahaa anti calaya ka cayni ummi isha hooyadoo kalaa tahay buui waxaa la odhanayaa maxaad uga jeeday hadduu dihaar baan uga jeeda yidhaahdo dihaar bay noqonaysa haddii uu idhaahdo mee karaamo iyo maamuus baan uga jeeday isaas iyadana noqonaysa waxba ma furmayaan nin calowiya ayaa waxau ku uhi lasta ibna cali markaa waxaa la leeyahay maxaad uga jeeday hadduu hadduu yidhaahdo dee asalkiisii dhabarkiisii ma tihid sulbigiisii hayaan uga jeeday xadi ma jirto laakiin hadduu qadaf uga jeeday waxay noqon kartaa markaa xad baa lagu yeelanaya wahaluma jir amsiladu way sii badan tahay laakiin mid baa laga soo reebayaa wafutniyalyamiinu dhaartii baa laga soo reebay oo cinda man cinda man xakama qofkii xaakimka ahaa agtiisa ahaatay fa huwa calaa niyati qaadiga niyadiisunbay ahaatay laa calaa dilqasab laakiin kii dhaarta u saaxiibka ahaa ee dhaaranaya niyadiisa may ahaanin oo waxa uu kuleeyay qaacidadaa hore ah maqaasidu lafdi calaa niyati laafid waxa ay noqonaysaa markaa sidaa horeynu kusoo sheegnay ilaa fii mowdicin waaxid wahuwa alyamiinu cinda alqaadi meel keliyunbaa laga soo reebaya oo qaacidadaa hore mid baa waxaa kasoo noqonaya mas'aladana mustafna ka noqonaysa taasina waxa weye markuu qaadi agtii qofkani ku dhaaranayo ma aha calaa niyati almustaxlif oo dee ninkii laafidka ahaa niyadiisii ma aha waa calaa niyati alqaadi calaa niyati alqaadi ee calaa niyati alxaalif maaha sidaa awgeed buu xadiidku ahaa alyamiinu calaa niyati almustaxlif ninka dhaarsanaya niyadiisuunbay ahaatay ninkan xaalifkaa niyadiisa may ahaatin marka halkaa hore ninka laafidkaa niyadiisa loo raacayay masaladani waa ka mustafnaada waa laga soo reebaya sidaa awgeed baa waxa uhi wafutniya waa lasoo reebay alyamiinu dhaartii oo cinda man xakama qofka xaakimkaa agtiisa ahaatay oo xaalifkii xaakimka agtiisu ku dhaaranaya qofkii kala dhaarsanayeyna waa la mid u fa huwa calaa niyatihi qasamkaasi waxau ahaaday ama xalfigaasi qofka qaadiga ah niyadiisa laa calaa dilqasam laakiin ka dhaarta u saaxiibkaa maya marka halkaa waxaa aada arkaysaa qaacidadaa inayn taa ka gudubnay oo amhiladeediina waad haysaa marka haddii aynu u gudubno alqawaacid alfarciya taxtahaa qaacidadan iyada ah ee imika aynu soo dhaafnay qawaacidda hoos imanaya laba qaaciday noqonayaan midda u horeysaa waxa weeye qaacidat alcuquud qaacidada la ydhaah oo cinwaankeeduna yahay alcibratu fi lcuquudi bilmaqaasidi waalmacaani min alalfaadi waalmabaani fiiradu waxa weeye cuquudda iyo heshiisyada waa ujeedooyinka laga leeyahay iyo macnaha laakiin ereyada iyo dhismaha ma ah cinda shaaficiya marka la eego siiqatlinshaa bay u taallaa oo markaa khilaaf ka muuqdo hal ilcibratu bisiyaqi alcuquudi aw bimacaaniiha fiiraduma waxa ay tahay cuquudda in la eego siiqadooda mise macnahooda tusaalahaad ku fahmi doontaa isana waa beecii oo kale qolyaha qaarkood waxa ay leeyihiin beeca macnihiisii iyo ujeeddadii laga lahaa inuu xasiliyo in kalunbaa loo eegaya qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin iijaab iyo qabuul waa in la helaa rahantii oo kale haddii aynu gudubno qolyaha qaarkood waxay leeyihiin masal nin kale hadduu rikoorkan inu dhiibo oo uu idhaahdo intaa ay amaahay macnihiisu waa rahan oo shaygani waxa uu noqonayaa rahan lee qaarkoodna waxay leeyihin kol haddii siiqadii aanu la iman rahan noqon maayo ee ammaanunbuu noqonaya ama wadiica taasi waa qaacidatulcuquud waana qaacido hoos imanaysa almaqaasidu biumuuriha alumuuru bimaqaasidiha qaacidada kale hoos imanaysa suqrada ahi waxa weeyaan qawaacidul aymaan qaacidooyinka la isku idhaahdo qaacidooyinka dhaaraha oo waa taa aynu markaa soo dhaafnay nidhi aliniyatu tukhasisu lafda alcaam aw tucamimu lafda alkhaas niyadu lafdiga caamka ah khaas ma ka dhigaysaa lafdigii khaaska ahse macaam yeelaysa tusaalaheeda taa waynu soo qaadanay midda labaadna waxa ay noqon doontaa iyaduna ee ka mid ahun qawaacidul aymaan hal ilaymaanu mabniyatun cala alcurfi aw laa dhaaruuma waxa ay ku dhisan yihiin curfiga iyo sida macruufka ah mise waa maya niyada iyo waxyaabahaasaa leegi doona markaa qolyaha qaarkood waxay leen dhaartu curfigay ku dhisanta oo mitlu an yaxlifa anlaa yadkula beytan fayufaraqu bidaalika alcurf wuxuu ku dhaartay ninkani inaanu guri gelin xagga curfigaa loola noqonaya hadduu reer baadiye yahay guri baadiye uu noqon doonaa ka uu ka dhaartay ama dhaartiisu noqotay haddii uu magaalo yahayna magaalo curfiga waxa loo yaqaano guri ayaa la eegaya min qawaacid alaymaan waxaa saddexaad oo ka mid a halilyamiinu calaa niyati alxaalisi aw calaa niyati almustaxlif dhaartuma waxa ay ku sugnaanaysaa qofka dhaaranaya niyadiisa mise qofka wax dhaarsanaya ama kii maaligiiba ha aadee waxaan lahaa ama qaadigiiya kaa niyadiisa marka cinda almaalikiyati walxanaabira walxanaabila waxa ay leeyihiin alyamiinu calaa niyati alxaalis haddaanu daalim ahayn qofkan dhaaranaya niyadiisa unbay markaa noqonaysa sidaa awgeed tawriya ayaa iska bannaan agtooda laakiin qolyaha kale ee madhab shaaficiyada iyo dee xadiidkii aad moodaa in iyagu ku taagan yihiin waxa ay leeyihiin alyamiinu calaa niyati almustaxlif markaa labadooda agtooda dee tawriyadii baa iska banaanaysa qolyaha ale calaa niyati alxaalis bay dhaartu ahaato waxay iska banaananaysa markaa agtooda tawriyadii markaa waxaynu kaga gudubnay laba qaacido oo mid ay ahayd qaacidat alcuquud midna qaacidat alaymaan qaacidat alaymaanna saddexay usii qaybsantay labada qaacidabana waxay hoos imanayeen qaacidadan kubrada ah ee ahayd alumuuru bimaqaasidihaa waxaynu xusi doonaa markaa iminkana haddii aynu qaacidadaa hore ee alumuuru bimaqaasidiha mabaaxibteedii kale ka soo gudubnay mustatnayaatu qaacidat alumuur bimaqaasidiha mustatnayaadka laga soo reebayo inkastoo kitaabkeenani aanu dhigin waxaa laga soo reebaa laba qaacido midda u horeysaa waxa weeye man istacjala shayan cuuqiba man istacjala shayan qabla awaanihi cuuqiba bixirmaani shaaficiyada ayaale inkastoo aada moodo in kuwa kalena ay isticmaalaan qofka shay dadejista waxaa lagu intaanu shaygaan waktigiisii la gaarin waxaa lagu cuqubeeyaa xirmaankii iyo in laga hakiyo markaa qofkanina waa qofka maraya dariiqan kayra mashruuc waddo aan la ogolayn habka looga soo istinooday haddii aynu sheegnana waxauu noqonayaa qofkan maqsadkii ama ujeeddadii uu lahaa ayaa laga hor joogsadoo looma idmin maqsadkii uu ka lahaa iyo wixii uu niyoodaa laga hor joogsaday tusaale haddii aynu soo qaadanno qofkii waxa uu dilay kii uu dhaxli lahaa isagoo dadajisanaya dhaxalkiisa waxaa la yidhi ma dhaxlayo liannahu istacjala shayan qabla awaani facuqiba bixirmaani markaa qasadkiisiibaa lagala hor ayaa laga hor joogsaday qofkaa wa cumila binaqiidi qasdi waxaa ka soo hor jeeda ujeeddadiisii ayaa lagula dhaqmay midda labaad waxa weeyaan muusalahu buu qofkani ahaa hebel baa wuxu dardaarmay waxa isiri maal halkaasunbaa kugu dhow hebelkan kuu dardaarmay badili iyadana waxay noqon doontaa in la yidhaa maba dardaarankiisa male oo wixii uu dardaarmay heli maayo waa ujeeddadiisii baa laga hor joogsaday tusaale saddexaad ninkani afadiisiibuu furay isagoo jamiica dalqaad furay dalaqaad oo aan waxba u reebin isagoo le yay ku dhaxli man istacjala shayan qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi weyn markaa isagana waxaa la leeyahay way dhexlaysaa afadaas qaacidada aynu saddexda tusaale ka soo qaadanay waxa ay ahayd qaacido markaa laga soo reebay qaacidada hore ahayd almuuru bimaqaasidiha midda labaadna waxa weeyaan qaacido ay shaaficiyadu isticmaalaan keligood oo ah aliisaaru fi lqurabi makruuh wa fii kayrihi maxbuub aliisaaru fi lqurabi makruuh wa fii kayrihi maxbuub inuu qofku iska horumariyo waxyaabaha qurbada ah ama daacada ah oo cid kale iskaga horumariya waa makruuh bay yidhaahdeen waxyaabaha kale aan daacaadka ahayn inuu dadka iskaga horumariyaana iyaduna waxa ay tahay maxbuub tusaalaha kugus ayuu kugu sii cadaan doonaa waxay leeyihin qofkani haddii uu haysto waana laga yaabaa inaanu makruuh noqonin bal marka qaarkood muxaram ba u noqdo masale nin biya buu haystaa isagoon weyse ugu filan cidday doonaysa haato oo uu maamuusaye biyaha inuu cid kale ku horreysiiye maaha hawaanu isagu ku dahaaro qaato oo dee waa qurba waana waajib bay leeyihin xaraam weeye inuu cid kale iskaga horumariya maro keliyaa la hayaa qof qudhun bay cawrada u qaranaysaa isagaana haysta dee inuu cid kale iskaga horumariya maaha alisaaru fi lqurabi muxaram bay tani noqonaysaa markaas masalan safka hore meel bannaan ka helaya inuu hebelow gal yidhaahdo maaha alisaaru fi lqurabi makruuh wey wixii kalese laakiin aan qurbada ahayn dee inuu qofku iskaga horumariyaa way bannaan tahay oo wayusiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa ayuu ilahay intaa waxaaynu kaga gudubnay qaacidadan la yidhaahdo alumuuru bimaqaasidiha oo xoogaagaa aynu dusha ka soo haleeshiinay iyada oo kole kaniya aanay qoraynin intaa iyo ka laga soo gaabiyey alashbaah wanadaahir labada midna intan aanu qorayn waxyaalo kale aynu ka soo qornay intaa haddii aynu kaga gudubno qaacido kale oo markaa hoos imanaysa qaacidadan soo dhaafnay ayuu sheegay safxadda saddexiyo toddobaatan waxau ihi alfardu laa yataaddaa biniyati nafl alfardu laa yataaddaa biniyati nafl shayga faradka ahi kuma suuro galo sunno niyadii ee faradkii waa inuu niyo gaara lahaada tusaalayaasheeda haddii qaacidada aynu qaadanno salaad buu la yimi isagoo oo aaminsan ana jamiica afcaalahaa sunna lam tasixa wuxuu moodayay afcaasheeda dhammaanteed inay tahay wada sunna ma ansaxayso maxaa yeelay dee sunnanin buu u niyooday shaygii faradka ahaa waxaa ka mida low sallama alulaa calaaniyati taaniyati uma baana khilaafu daalika lam yuxfad salaamo naqsigii hore markii uu salaamo naqsanayay kii labaad buu moodayey oo sunnahaasuu markaa u aaminsanaa oo dee ila salaamo naqsiga ka dambaa sunnaa ka horena waa farad markii dambe wuxuu ogaaday in salaamo naqsigii uu sunnaha u aaminsanaa uu kii hore faradkaa ahaa ma ansixin dheh ama looma xisaabinayo haddase faqaala alxamdu lilaahi wabanaa calayhi alfaatixa lam yuxsab ninkan isaga ahay uu hindhiso markaasuu alxamdu lilaahi yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim halkii unbaabu ka sii wado faatixadii faradka ahayd buu ka dhigay mar hadduu tii hore sunnaha u aaminsanaa uma bedeli karo farad waxaa tusaale saddexaada taraka lamcata uma jadada alwuduu'a fanqasalat lam yajuhu ilasax lam yujzihu fi lasax ninkan isaga ahay kolkii hore u weysaystay qoobabkiisa aanu intii faradka ahayd meel bannaan ka tegoo bilaa weyse ah oo dee baryar baa bannaanay markii dambe u cusboonaysiiyey bay halkiina maydhantay ee weysadan dambe waa tasdiid oo waa niyo niyadeedu waa sunne taa horena niyadeedu farad bay ahaan lahayd markaa niyadan dambe ee sunnaha ay si kama gudayso weysadii waa haluma jar haddaba waxa uu ka soo reebay qaacidadaas iyada halkaa kuu taallo ayaa mustafniheedii buu sheegay qaacidada hore halkaasaa waxa uhi walfardu faradkii rubamaa ta'addaa inuu ku suuro galaa laga yaabaa ficluhu baritaankiisu biniyati nafli sunne niyadii inuu ku suuro galaa laga yaabaa nafligaasoo istabaana uu caddaaday naqluhu raridiisa laga raray sunnaha niyadiisii ee loo raray xagga faradka niyadaasoo markaa uu niyada sunnaha niyadiisa oo cad uu caddaaday naqligiisa qaacidadaa hore aynu soo sheegnay ahaa alfardu laa yata-addaa biniyati nafsi ayay tani mustafnaad ka tahay oo waxa weeyaan waa fardun yata-addaa biniyati nafsi farad lala imanayo oo niyadiisu ay ku suuro galayso sunnihii hore la niyooday tii aynu soo diidno maanta laga soo reerayo amtiladeeda ama tusaalayaasheeda haddaynu si koobkooban usoo qabanno dhowr tusaale ka soo qaadanno waxaa u horeeya جلس للتشهد الأخير وهو يظنه الأول ثم تذكر أجزاءه من كان مركيو التحيات كي تنبه فريستي أيا وحا أمودي كي هوري لباتنا مدكة دبو حصوصتين والتحيات كي دنبيا إن كستو سيدو مودي kolkaa hore dee sunanimo u aaminsanaa haddana niyadaasi laa ba'sa wax dhibaato a male nawa alxaja aw alcumra aw itawaafa tatawucan wa calayhi alfardu insarafa ilayhi bilaa khilaaf ninkani xajkii ama cumradii ama tawaafkii buu sunno niyooday mid faradana waa lagu leeyahay kaa faradkaaunbuu noqonayaa inkastoo niyadiisu ay sunno ahay tadakara fi lqiyaami tarka sajda wa kaana calayhi وكان جلس بنية الاستراحة كفاه عن جلوس الركن في الأصح وصلاة التحاد وحوي من كان مركي وكي كعي أه وحو كتق لمدي السجود ميد حتى يشاء وحو فريد فرقي على سنها ها مركا لسي كعي لسي فريد سجر فرقا سنها سنها لو آمسنا حتى لو وحو قليا فرقي فرضك هالكيسي لمدي السجود دحي هالكيسي قليا ذا أوجد مركو سراجوغا كسر نقضو حبدي سجود هاي لا إيمانيو fadhigii bayna sajdateenkaa waxba la iman maayo toos buu u sujuudaya tusaalaha afraad wuxuunu la mid yahay un isaguna kaa hore aynu weysada kusoo marnay oo haddii uu maydhanayey oo kolkii hore oo meel ilaaway mararkii dambe ee sunnaha uu aaminsanaa meeshii ay maydhantay iyadana way ku guraysaa walfardu rubamaa ta'addaa ficluhu faradkii inuu ficilkiisii ku suuro galaa laga yaabaa biniyati nafyi ina niyey niyadaas sunnuhu inay ka anfacdaa laga yaaba faradkii nafligoo istabaana oo caddaaday naqluhu guurintiisa laga raray sunanimadii xagga faradka loo raray niyada awgeed taasina waa qaacido soo hoos gashay qaacidada horeynu soo dhaafnay markaa waxau ihi latiifa lihaadihi nadaa'iri nadaa'iru fi lcarabiya nadaa'irkan aynu fiqiga ku hayno waxaa lamida buu kuuri qaar iyaguna xagga carabiga lagu hayo ayaa la mid ah mas'ala fii baabi maa laa yansarif maa laa yansarifka marka baabkiisa la joogo waxaa la sheegaa ana faclaana alwasf ay yushtaradu fii manci sharfi wujuudu facla aw ishartu intifaa intafaa faclaana intifaau faclaana waxa uu ku leeyahay faclaan waa ismi maa laa yansarif laba cilaana sharfiga u diiday ifada iyo ziyaadat alif wanuun haddaba markuu maalaansarif noqonayo laba qowl baa jiray midi waxa uu lahaa mu'anaskiisu waa inuu faclaa ku yimaado midina waxa uu lahaa mu'anaskiisu waa inaanu faclaana kun ku iman labada qowl markaa ka labaad baa asax ahaa oo masala mu'anaskiisu waa inaanu faclaana tun ku imanin sida nadmaanun nadmaanatun qowlkaasa asax ahaa markaa waa laba qowl oo isku eg oo issabahay أولاد فعلى الأول يصرف رح نحو رحمن لحيان وعلى ثاني لا خاتمة واعلم واحد وقاتها بأن النية تتحسب الأبواب منها والنية دي واحد يسر لو حسابنا يوم حق أبواب في الكيفية حق هب كيفية النية الوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة خاتمة أسباب والنظائر في وجوليها كانوا كسر ذهبي مو لكن فيها خالد زيادات فقال واحد كله يوضوء النية دي marka la tixgelinayo ama lagu xisaabtamayo kayfiyadeeda ama habkeeda wuxuunay dee ku saabsan tahay kolba waxaa la niyoonayaa waxa weye dana weysadii iyo salaadii iyo xajkii iyo soomkii iyo zakadii mid walba kayfiyatu niyatii wuxuunay noqonaysaa bixasabi baabi ninkani waxa uu camalka saalix u qabanaya hadduu yahay weyso ee niyatulwuduu haddii salaad uu markaa gudanayo dee baabkeediibuu markaas maraya dabaniyadiisu waa salaad hadduu xaj marayo hadduu soo marayo hadduu zake marayo uka waclam waxaad ogaataa biana niyata niyadii aynu kasoo hadlayno bixasabil abwaabi unbay ahaatay abwaabta niyadaasi ay ku sugan tahay fiiradooda fil kayfiyati habka ma kayfiyada wax loo niyoonaya kolba waa baabka la maraya kolba baabka la maraya wuxuyuunbaa dee la niyoonaya saddex intaa uu sheegay shantaa uu sheegay kolba kii la maraya saa awgeed buu kuleeyahay kaan yanwiya alwuduu'a weysuu niyoonaya ama wuxuu qalbiga ku qabsanayaa faradkii weysada ama weysadii inuu gudanayo ama weysadii faradka ahayd inuu gudanayo siyaabahaas subaha furuucdaabaanay kolley ku bayaansanta wa kaniyati salaati salaadiibuu matal niyadeedii u noqo fa innahaa takhtalif oo iskhilaafaysa وكيفية أداء نيتها نيادة الهبك اللو قدنا يعني وبحسب الفرض والنقص وهدي أفرطي هدي أسنة يقول بابا في سالو إيليا وسيك التهدنا وحولي خاتمة تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم العربية أيضا قاعدتنا الأمور بمقاصدها لا يدعى علم يسقط وكل يكون مصرنا وحيكلك علم العربية فأول ما ما اعتبروا ذلك الكلام ومثل كلامك سيدا لفتي سقصت كنواة صغري وهي جهور سوحة قبعات كلام سيد قصد ما وصل فيه سأوغي قصد النائم تايه كساهل كساهل كساهل أهي في اللوسانية حيوان فوشي أي كده واقينيه حيوان في معنا لصابرها لصدقه وكلا أولانيه waxaa soo dhan lama yidhaahda bay leeyihin kalaam qasad baa jiray inkastoo qaarkood ay kalaam ka dhigaan waxa uu markaa kale uu sheegay iyadana qaalo asawiyi fa kalaamu lasxaab yuscir bicadami istixbaabi sujuudi liqira'ati wa qiraa'atu nnaa'im wasaahi aydan iyadana waa sidoo kale هذه وحول هذه عبارته ولو قرأ حيوان آية السجد آية السجد حيوان بآخرين آية السجد أسنوي سلا وقصنا يولي أصحاب الشافعية كلام كود وحا وموتنا يابو لي كإنا سناهن إن السجولة لا شيء مقصودة بعنو هين نائم كي يستاهي كي هرزي كي سلو سنة وحي العذان والسوخرة علم العربية قاعدة الأمور بمقاسيدها إن تحتمية وحقوق سليلة المنادى النكرة إذا قصد ميلان نداء واحد بعين تعرف ووجب بناؤه على الضم وإن لم يقصد لم يتعرف وأعرب بالنص نكرة مقصودة هي نكرة غير مقصودة بعد باب المنادى فأركتها حنوك لفرقيا qofka wuxuu dhawaaqayaa hadduu mid gaara ula jeedo oo nakiro gaara uu jeedo waxay noqon doontaa in la bineeyo tan ayaa rajulu kudbiya dii u leekiin dhoolaha mabniyon cala damba buu kolkaa noqonaya haddii markaa uu u jeedo dadka masjidka miduuna uu kaxeeyaa rajulan buu odhanaya idan markaa waxaa kala saaray ismiga oo marna loo nasbiyey marna loo rafciyey xagga qasadka wen wahalumajar waxaa kaloo uu kuyihi haddana watajri aydan hadihi alqaacidatu fi lcaruud فإن الشعر عند أهله كلام موزون مقصود به ذلك قاعدة يد الأمور بمقاصدها caruurka dhexdiisana waa lagu isticmaalaa buui caruurka dhexdiisa oo qolyaha shucarada ahi waxay qabaan sicir in la yidhaahdo kalaam mawsuuna oo habaysan oo loo qabto kalaam mawsuuna oo loo qabto kalaamku hadduu mawsuun yahay itifaaqnimana uu mid mawsuun ahoo habaysan ku noqdo ee aan qasad iyo markaa in shicir laga dhigo loola jeedo shicir lama yidhaahdo مثلا كلام سواء موزون ومسجوع وشكوها بيسين سيدي شعر كوس وعبادة لكن شعر نمل ولا مقص مركا شعر من نقرأي تاو قد بآياتا إنك السواء موزون تهي ما دام لهاي أن شعر نمل ولا قص القرآن كان شعر ويهي لبقى فيه وحي ليهم وكلام موزون وهبيسان أمنا شعر معها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون hawkii kolkii hore aan ugu dhawaaqay waxaa dareemaysay inay isku sartarnayd lan tanaaluu lbirra xataa tunfiquu mima tuxibuun qaybta horena ilaa xataabay ku ilaa xataabay ku jirta qaybta dambena tunfiquu mima tuxibuun markaa waa mawsuufka laakiin maqsuud ma aha in sicirnimo loola qabtay waxaa kaloo ka mid ah كلام رسول صلى الله عليه وسلم النبي يقول ما أنت إلا إسدع الجميل وفي سبيل الله ما لقيت وقال سعر كاي استدعه وكلام موزونة سعر لكم السبيل وكلام موزونة وأن مقصود عين سعر لو نقصته يقول كما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثلاثة أهل العرب كنت المامان إن أنا قضى يراها ولكن هي كلام موزونة آه مثلا قاعدة ذني وحلقت الثاني عروض كدحي سنة له استعمالك intaa haddii aynu kaga gudubno qawaacidda iyada ah ama qaacidada aynu soo dhaafna ahayd al-umuuru bimaqaasidiha innaga oo soo tilmaanay qaacidadaas cinwaankeedii iyo qaacidadaas sharaxeedii iyo qaacidada daliilkeedii iyo amsiladii ay iska lahayd iyo qawaaciddii hoos imanaysay iyo mustaqnayaadkii qaacidadaasi ay lahayd
intaba waa insoo xukmay qaacidada labaad alqaacidatu athaaniya min alqawaacid alkhams alyaqiinu laa yuzaanu bishak qaacidadani waxa weeyaan oo ay tilmaamaysaa yaqiinta laguma suuliyo shak waa qawaacidii laysku waafaqsanaatii labaad weeye iyadana mabaaxiftii korkii hore aynu ku soo xusnay ayuunbay yeelan doontaa qodobna cashirada dhinaca kale u
القاعدة الثانية من القواعد الخمس اليقين لا يزال بالشك يقينتي لقم السورية شكلة القواعد اللي سوا فبصناتي لبعضي مواحدتي تيهر آي الهيد بين اسكت دين انتنا كشاقنا إن شاء الله وحو كتابك دقائية وحين ملاك صدر لبع توه رئيسة وحوين انت المعنى عنوان القاعدة إيو أدلة القاعدة شرح القاعدة مكانة القاعدة أمثلة القاعدة القواعد الصغرى تحت هذه القاعدة انت صورا بين التلمام دولا وواحد أسلاء أدين أسيك له الرئيسين وحين سوق عدن دولا عنوان القاعدة دوا كام مغديسك اليقين لا يزال بشك أما اليقين لا يزول بشك ما صح مسمى صح مجهولا لفظي مسمي دي مجهولنا ونقن كره marka hadii aynu ku horeyno adilada qaacidada qaala allahu tacaala wamaa yatabicu akharuhum ilaa danna waina adanna laa yugnii min alxaqi shay-a intooda badani basharka waxay raacaysaa buu ilaha yidhi male malahuna kama meel dhaco ama ma ag yimaado xaqa waxna kama difaac kama tari kara xaqa halkaa waxa aad ka arkaysaa waxa malaha la yidhaahdo inuu ilaahay tilmaamaya inaan waxba anfacayn ka muhiimka ahayna uu yahay in yaqiintii lagu dhaqmo suuratu yuunus aayadda lix iyo soddon marka aayaddu waxay tilmaantay yaqiintu inay tahay tahaboon tixgelintana leh xagga adilada sunnaha haddii aynu baydhno waxau nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam idaa wajada axadukum fii badnihi shay-a wa ashkala calayhi akharaja minhu shayun am laa falaa yakhrujanna min almasjidi xataa yasmaca sawtan aw yajida riixa rawaahu muslim min xadiidi abi hurayra xadiidkaa muslim uu soo saaray abi hurayra nebigu uu ka maqlay sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu leeyay mid idinka idinka mid ee calooshiisa hadduu ka dareemo qururuciyo wax oo uu markaa ka baqduu yidhaha talowma neef baa kaa timid mise wax masjidka ayuu ka bixin macnaha salaada ayuu ka bixin sida dee maxadiisiintu ay ku fasiraan waa min tacbiiri ilmaxalli wa iraadat ilxaal maxalkii baa la sheego halkii salaada lagu tukanaya salaaddii baana loo jeedaa salaada ayuu ka bixin ilaa uu sawd maqlo ama uu ur dareemo xadiidkani saxiixeynkana waa ku sugan yahay bukhaari sidoo kale sidaa uu muslim ugu sugan yahayba can cabdillaahi bni zayd qaala shakaa ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا عبد الله بن زيد وحا أوليه عبد الله بن زيد نبي وقعوا ذهنين دريمية إنه صلاة دحدة قرعية وحمن نافع كيما ليس نبي وحوري صلاة كبح إلى الصوت مقله ونافتا رواقيدي ومقل أما أور دريمه أبي سعيد الخدري إيه ابن عباس إيه ساسو كلي ورينيان muslim waxa uu kitaabkiisa ku soo saaray mar kale xadiidka abi saciid quuri warinayo uu nebigu uhi sala allahu calayhi wasalam idaa shaka axadukum fii salaati falam yadri kam sallaa salaatan am arbaca falyadraxi shak waliyabni calaa mastayqan midkiin markuu salaada ku jira hadduu kala garan waayo cadadka ragcadooda uu tukaday saddex miyaa mise waa afar shakiga ha iska tuura yaqiintana ha raaco oo tirada yarunde ha qaado وروى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليبني على اثنتين بقري لكن فليبني على واحدة ما في العيانات لكن هديه استهوى كبعه وطبعتنا وقرن وما مدت كذا مثل لبا لبضها كبنا يبي قريسة لكن وحيو أكتر مدكها كبنا يبي fain lam yadri dee midkaa ila mutayaqane oo kolley kitaabkuna dee madbacaddu waa iska leedahay qaladaad markaa waa suuragal fain lam yadri ahalaaثa sallaa ama arbacan falyabni calaa halaaث sida halkan oo kaleba wuxuu isku qabtay mise saddex baa tukatay mise afar ee saddexdaa tirada yara yaqiinta ah raaco dabeetana mid ha tukado wayasjudu sajdatayni qabla an yusallim laba sujuudood ha tukado intaanu salaamo ha sujuudo laba sujuudood intaanu salaamo naqsanin ka hor marka haddee bacda salaamna axaadiid saxeixa ku soo aroortay inay sujuud saawiga noqonayso taasi wase waa baab kale adilatu alqaacida markaa inahaasaa ka mid ah oo kitaabka iyo sunnuhuba ay dhigayaan waxaa kaloo iyaduna ka mid ah daliil caqliya kolle daliilka caqligana bisabri watafsiil bay ula yimaadaan qolada usuulkaa isticmaasho had iyo jeer marka tamhiidka ay soo gogol dhiganayaan ayay adilo naqliya mid mid caqliyaba keenaan waxa uu leeyahy daliilka caqliga ah ana alyaqiina aqwى min ashak lianna fi lyaqiini xukman qadciya yaqiintu way ka xoog badan tahay shakiga maxaa yeelay yaqiinta waxaa ku sugan xukum go-an shakiguse laakiin waa wax taradud ku jiro intaa haddii aynu ku dhaafno adilada qaacidada oo naqli iyo caqliba kitaab iyo sunnaba aynu ka soo qaadanay mabxadka labaad aynu u gudbaynaa waxa weeyaan sharxu lqaacida inaynu bal ereyada sharaxno alyaqiin baa u horeeya yaqiin waxaa la yidhaha alyaqiinu tuma'niinatu lqalbi calaa xaqiiqati shay waa qalbigoo ku xasila shayga xaqiiqadiisa shayga waxaan xaqiiqadiisii ahayn hadduu qalbigu ku xasilo iyada lama odhanaya yaqiin laa yazuulu macnaheedu waa laa yartafic shakina waxaa la yidhaha ashaku muطlaqu taradudi bayna naqiidayn ashaku muطlaqu taradudi bayna naqiidayn waa noqnoqod qofkii uu ku noqnoqdo laba shay oo iska hor imanaya dhexdooda xagga istilaax ahaan waxaa lagu magacaabayaa oo la odhanayaa ina alamra almutayaqan hubuutu laa yartaficu ilaa bidaliilin qaaطicin walaa yuxkamu bizawaalihi bimujaradi shak istilaaxana waa saas weeye arrinka mutayaqinka ah ee yaqiinta ah ma kor noqonayo ilaa daliil qaatica hunbuu ku kor noqonaya inuu arrinkaasi meesha ka baxo uu zuulayna lama xukumayo shaki gari halkaana waxaa aad arkaysaa sharxu lqaacida makaanatu lqaacida sow maaha kamabxatahaan inaga usii qadimayna isba uu sheegi doonaa makaanadaasi makaanadeedu waxa ay leeyihiin qaacidadani aada iyo aad bay muhiim u tahay jamiica alabwaabna way soo geli doontaa oo fiqiga ah masaa'ilka ku dul wareegaya fiqiguna tabluqu halaaثata arbaaci alfiqi aw aktar fiqiga marka afar meelood loo qaybiyo saddex qaybood baa ku dul wareegaya qaacidadan haddaanay kaba badnayn marka makaanada ay leedahay in halkaas dadka arkay isomateen ku odhan doono amhilada qaacidada iyada oo badanba inshaa allahu kitaabka dhexdiisa ay noogu iman doontaa qawaacidda suqrada ah ee hoos iman doonta qaacidadan ilaa waxaaynu xusi doonaa inshaa allahu dhowr iyo toban ilaa saddex iyo toban qaacido inkastuu sideed dhigayo inta kalena meelahaasaynu kasoo haleeshin doonaa ama kutubaha kale qawaacidka ilaa saddex iyo toban qaacidaynu xusi markaa qawaacidka hoos yimaadaana dhowr iyo toban bay noqdaan qaacidadan iyada alyaqiinu laa yazaal laa yazuulu aw laa yuzaalu bishak mabaaxiftaa hore haddii aynu intaa kaga gudubno waxa uhi sheekhu oo mabaaxistani kolley waxa ay muujis ka dhigayaan mawduuca laga hadlayo oo intaanad gudagelinba si fikra caama ka qaadanaysaa iyada oo si ijmaaliya aada u haysato ayaa tafsiilnimana ugu dhaadhacay kolley sidaa aynu soo haleeshinayna mabaaxista qaarkoodna waa laga yaabaa in kitaabka laga dheereeyo taa meelihii ilaahay inoo sahlan baynu kasoo haleeshin daliiluhaabu qaacidadan daliilkeedu minal xadiid xagga xadiidka marka laga yaafataa ninkan dhallinyarada ahow fii muslimin buu ahaaday iyo wakayrihi muslim midaan ahayna waa weri qatabata waa sugnaaday xadiidkaas min duruqin cadiida waddooyin badan buu ka sugnaaday watadkulu way gelaysaa qaacidadani jamiica alabwaab abwaabta fiqiga oo dhan way gelaysaa kamaa qad asaluu sida ay asaleeyeen asala alfuqahaau daalik sidii ay sugeen ay fuqahadu tilmaameen iyadoo sugan labadanbeed waxa uu ku sheegay daliilka qaacidada iyo makaanatu lqaacida labadaa mabxad buu ku wada tilmaamay markaa daliilka qaacidadu waxa uu kuleeyahy ninkan dhallinyaradaha oo kitaabka imaam muslim ibnu xajaaj kitaabkiisa saxeexaa bay ku sugan tahay iyo kutubo kaleba sababta muslima u xusayna xaggaa dambeyn ku xusi doonaa xaashiya dambe insha allah xadiidkaasi duruq kala duwan buu ayuu ka sugnaaday oo abwaab kale meelo kala duwan ama dariiqooyin kala duwan ayuu ku soo arooray soo dhaweyd waxaan filayaa markii aynu xusaynay waad arkaysay inta meelooda lagu wariyey saxiixu muslim kitaabka saxiixulbukhaari sunanu tirmidi intaba dee waad arki makaanadeeduna abwaabtoo dhan way soo gelaya qolyaha qaarkoodna waa taakule waa kuwaa leh almasaa'il almukharajatu calayha tabluqu halaaثata arbaaci fiqhi aw akar markii uu halkaa ku sheegay makaanada iyo daliilka qaacidada waxa uu tilmaamayaa si ijmaaliya qawaacidda hoos imanay ayuu beykan ku xusaya waa mawxadkii saddexaad marka wa taxtahaa hoosteeda waxa ahaaday qawaacidu mustaktar ah qawaacido badan baa hoosteeda imanaya taasoo indarajat ay fiiha iyada soo hoosgelaysa fahaatahaa ay kunhaa qaado qawaacidda faraha badan muxabara ay muxarara iyadoo la hufay qaacidadan qaacidooyin badan baa hoos timaado oo inaga xusnayn insha allahu tacaala aynu tilmaami doono dhowr iyo toban qaacido hoosteeda imanaya oo weliba iyagana qaar kasii farcamayaan haddana qaacidadaasi waa badan yihiin iyadaana hoos timaadaa qaado iyadoo aan soo hufay buu kuwey marka haakahaa oo ismufucul amar kunhaabay ka dhigan qaacidada u horeyse markaa uu soo dhigay waxa weeye al aslu baqaau maa kaana calaa maa kaan minhaa qaacidatu lasl baqaau maa kaan calaa maa kaan markaa macnaheeduna waxa weeyaan al aslu sida asalka ah baqaau maa shay hadhanaantii weeye shayga oo kaana ay wujida la helay shaygii la helay inuu ku joogo calaa maa kaana sidii u ahaan jiray inuu ku joogo wey asalku waa ka qaacidadani asal waxaa utay daliilka la isku khilaafsan yahay ma daliilbaa mise ma aha fii cilmi usuul ee la yidhaha alistisxaab oo istisxaabkaa qaacidada asalka waa wey oo shay waliba sidii uu ahaa inuu yahay weeyaan markaa waa haddii aan daliilka duwaajin taasuu tilmaamaa waxaa wuri min daalika qawaacidaha qaacidooyinkaa waxaa ka mid a al aslu asalku baqaau maa shay hadhoonidii weeye shayga oo kaana ahaaday wujida la helay calaa maa kaana sidii uu ahaa un inuu shaygu yahay weeyaan oo shaygani sidii uu ahaan jiray un inuu yahay sidaas weeye asal kama sabaana sida daahiray markaa kama sabaana waa jumla muctarida bayna alqaacida bayna alfaadi alqaacida qaacidada alfaadeedii ama cibaaradeediiba kala dhex gashay kama sabaana markaa sida daahirtay waxa weeye asal waliba siduu ahaan jiray inuu yahay amtiladeeda waxaa ka mid a manta yaqana dahaarata wa shaka filxadasi fahuwa mutadahir wuxuu yaqiiniyey inuu markaa daahir ahaa waxaan u shakiyey tolomiyaad weyse jabtay waxa aad tidhaahdaa asalkii waxau ahaa inuu daahir ahaa aw tayaqana alxadasa wa shaka fi dahaarati fahuwa muxdis kolka hore weyselaaanba suuqa ku timid buuriyo talow miyaad qaarkii hebel ama halkii qasabadii masjidka miyaad ka weysaysatay marka asalkiisii hore waa inuu muxdis ahaa waa weysan ay yahay makala waa hanumajar waa badan tahay marka amtiladeeda waxaa kaleoo ka mid a amtiladeeda haddii aynu sii badinno akala aakhira leyli wa shaka fii tuluuci alfajri saxa sawmuhu liana alasla baqaau leyl ninkan isaga ahay habeenka aakhirkiisii buu suxuurtii cunay markaasuu sigisalo waagigii bariyey waagii miyuu bariyey mise ma baryin waxaynu leenahay asalku waxa ah inuu habeenku baaqi al aslu baqaau maa kaana calaa maa kaan qaacidadaasaa la raacaya sidaa awgeed soonkiisii waa sax waay akala aakhira nahaari bila ijtihaad washaka fi lquruubi batala sawmu lianna alasla baqaau nahaar ninkan isaga ahay maalinka aakhirkiisii buu xunay isagoo ijtihaad la imanin markaasuu yihi wareedhe miyaa quruubkii uu shakiyey qoraxdii miyay dhacday mise may dhicin soonkiisii wuu buray ila asalku waxau ahaa in maalin lagu jiray ninkan isaga ahay inantiisiibuu u guuriyey waxaanu ku ogaa inay bikaaro tahay afar dumara ayaa waxay markhaati fureen bisuyuubatihaa cinda alcaqdi markii la meherinayo inay carmal tahay ayay direen caqdigaasi ma burayo oo shardibaa guub noqday lama odhanayo bijawaasi isaalatiha biusbuc aw dufrin walaslu bikaara oo asalku waxau ahaa inay bikaaro lahayd sababka ka jabiyeyna in markaa uu masal farta oo ay kaga dhacday ama iyadoo kuftay iyo waxyaalaha aynuya marka asalkii unbaa la raacaya shakigan dambaa la tuuraya labadii zawj baa tamkiintii isku khilaafay iyadoo waxay leedahay waan isu dhiiba xaasba waanu noqday isagiina waxa uu leeyahay maya asalku waxa u ahaa tamkiin la-aan inaanay isu dhiibin sida awgeed isagaa lagu dhaarinaya masaariiftii bay isku qabsadeen ama meherkii wuu siiyey iyo imuu fiicni markhaatina ma jiro asalku waxau ahaa alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan inaanu waxba siinin buu ahaa iyadii baa lagu dhaarinaya inaanu siinin hanumajar kollay sudiqadu qowlihii weeye marka ay murmaan xagga matniga haddaba marka aad u noqoto inamaa qaala naadimu raximahu allaahu fii muslim fakhasahu bidikri duuna kayrihi lixusni sanaacatii fi ta'liif oo markii uu matniga sheekhu ka soo hadlayey ee uu qaacidada sheegayey waxa uu ihi daliiluhaa min alxadiidi yaa fataa fii muslim ayuu ihi fii muslim oo iyadoo bukhaari uu la wariyey maca daalik buu muslim gaar ahaan u sheegay xagga sixadana dee bukhaari baaba lagu yaqaana inuu horeeyo sababta taa keentay wuxuu yidhi kol haddii daliilkii uu xusay inaad raadisay keenaysaa oo kutubtii aad ka baadho markaa bukhaari iyo muslim xagga sinaacada ama tartiibka xadiidta iyo tabwiibka waxa ku fiican ee muslim sia awgeed baa si ay baadhidu kugu sahlanaato uu muslim u tilmaamay bikhilaafi saxiix bukhaari isagu markaa waa taa ku khilaafsan yahay walilaahi daru imaam alcallaama ibnu daybici ninkaas labanu dararkiisii ilaahay baa leh caanihiisa ilaahay baa leh macnaheedu waxa weeye tacajub buu isticmaalay koleyse caanihiisu ma khasaarin weeye ninkaas xaysu qaal waxa uhi yunaasicu qowmu fi lbukhaariyi wa muslimi ladaya qaaluu aya dayni yuqadamu faqultu laqad faaqa albukhaariyu sixata kamaa faaqa fii xusni sanaacati muslimu qoliyo agtayda ku dooday bukhaari iyo muslimkeebaa la horumarinaya waxa aan ku yihi bukhaari waxa uu ku kor noqday xagga saxeixnimada oo de waa kuwii shardi buu la dheeri oo inay isku casri yihiin labadan qof ayuu shardiyayaa muslim mucaasara bukhaarina waa inay kulmeen buu shardiyaya muslim isaguna waxau la kor noqday buu yihi sanaacada oo wanaagsan iyo tabwiidkiisaa fiican waaya qawaaciddiibuu ayuu waday wa minhaa waxaa ka mid a qaacidatu alaslu baraa'atu dimna alaslu baraa'atu dimna sida asalka ahi waxa weeye qofka tunkiisa ama dadkiisa inaan waxba lagu lahayn qofka inaan waxba lagu lahayn qaacidadaasu dabeed ishaare waxa weye wal aslu sida asalka ah fiimaa asala alaim fiimaa asala alaimatu siday aimadu qaacideeyeen haddii aynu raacno baraa'atu himma himmada qofka waa inaan waxba lagu lahayn yaadalhimma ninka qasadka u saaxiiba iyo muhimad hamada weyn ninka u saaxiibka aho qaacidadana waxa ay leedahay sida asalka ahay waxa weeye qofkii inaan waxba lagu lahayn iyadoo taa la raacayo ayaa markhaati keliya la aqbali waayo sababtuna waxa ay tahy ilaa markhaati kale uu helo ama dhaartii muduciga ay karto sida oo kale muduciga iyo mudacalahigii marka markhaati la waayo waxa lay mudacalahigii ha la dhaariyo maxaa yeele asalku waafaqsan yahay qawaaciddan haddii aan tiradeeda aynu sii kordhinno shay baa laba nin ay kala ammaanaysteen markaasuu dabeetana dhinto oo isla waafaqseen in qiimihiisii lamag dhabo hase yeeshee ninkan shayga lahaa qiimihiisu waa badan yahay buu leeyahay matal milyan buu ahaa kan kalena waxa uu leeyahay meel shan boqol buu ahaa shanta boqol baa markaa la raacayaa wey sababtuna waxa weeye lianna alasla baraa'atu dimatihim mimaa zaada asalku waa inaan ziyaadaas jirin ninkan isaga ah ee mudacalahiga ah muducigiiaa markhaati waayo dhaar baa lagu yeeshay dabeetana mudacalahigii baa ka booqday dhaar oo nuquulay lama odhanayo shaygii ha lagu xukumo maxaa yeele alaslu baraa'atu dimatihi waxaase la leeyahay si loogu xukumo mudacalahiga ha lagu celiyo ha dhaar waa kollay inahaasa amhiladeeda ah waxyaalahaasa ka mid ah qaacido kalea soo hoos galaysa oo shaafici uu tilmaamo oo waxa uu leeyahay aslu ma abnii calayhi liqraar annii acmalu alyaqiina wa adraxu shak cibaarada qaacidadu waxa weeye aslu maa abnii calayhi liqraar annii acmalu alyaqiina wa adraxu shaka asalka aan u raacaya baabuliqraar sida yaqiintoon raaca weeye shakigana waan fuuraya walaa astacmilu halaba qaalibana ma isticmaalayo alabaniman kuma soconayo markaa waxa ay leeyihiin masal low aqara annahu wahabahu wa malakahu lam yakun muqiran bilqabdi liannahu rubama actaqada ana alhibata laa tatawaqafu cala alqabd wa aslu liqraari albinaau cala alyaqiin ninkan isaga ah waxa uu qirtay inuu u hibeeyo oo hebel waa waxukinayaa oo u qirtay inuu u higeeyey waa i higeeyey buu leeyay waanu maysiyey markuu sidaa yidhaahdo inuu shaygan qidbooday macnaheedu maaha oo baqirsana hiba ha qiro inuu milkiyeyna ha qiro laakiin qabdi lagama fahmayo halkaa hibaduna haddii aan qabdi lagu darin markaa noqoto waxaa laga yaabaa qofkan iqraarka ku samaynaya sidan inuu aaminsan yahayba hibadu inaanay qabdiga ku jooginba qaacidooyinkii aynu markaa haynay waxaa ka mid ah alqaacidatu haalisa man shaka hal facala shay-an aw laa fal aslu annahu lam yafcalhu qaacidada cibaaradeedu waxa weeye man shaka hal facala shay-an aw laa fal aslu annahu lam yafcalhu hay buu shakiyo waxa uu leeyahy miyaad samaysay mise maad samayn asalka waxaa tidhahdaa muu samayn qaaciidadan waxay soo hosgelaysaa taa hore ahayd ashaku laa yuzaalu alyaqiinu laa yuzaalu bishaki bay ayay tani soo hoosgashay tanna waxaa soo hoosgelaysa haddana man tayaqana alficla washaka fi lqaliili aw ilkasiir xamala cala alyaqiini liannahu lmutayaqan qofka ficilka ficil buu yaqiiniyey markaasaa waxa uu shakiyey intii yarayd iyo intii badnayd kalama inta yarbaa dadkii mise inta bad inta badan inta yar unbuu qaadanaya maxaa yeelay kaas waa kala yaqiininayo qaaciidadan dambe ee man tayaqana alficla washaka fi lqaliili aw ilkasiir ah waxa mustafna ahaan uga sii baxay qaacido kala odhanaysa maa sabata biyaqiini laa yartaficu ilaa biyaqiin oo alimaamu shaafici baa sheegay qaacidada raximahu allahu tacaala marka meeshu waa afar qaacido midii sii weyneedayn soo dhaafnay bay hayde ahayd alyaqiinu laa yusaalu bishak midina waxa weeye tan iminka aynu haynay saddexaad oo tilmaamaysa qofku hadduu ka shakiyo se inuu sameeyey inaanu samayn inaanu samaynba tanbay haddana tu labaad kasii hoos baxaysaayoo odhanaysa qofka ficil yaqiiniya ee shakiya intii yarayd iyo intii badnayd ka uu shakiyey ka uu sameeyey inuu intii yarayd sameeyuuna kasoo qaadayna intaasaa yaqiin ah markaas tan bay haddana tu afaas kasii hoos baxaysaa mustafna ka ah oo waxaa laleeyahay qofku haddii uu shay yaqiin agtiisa uu ku sugnaado yaqiinkan unbuu ku kor noqon karaa markaa bal waxaynu samayn doonaa mid walba tusaalayaasheedaynu sheegi doonaa saddexdan qaacido taa hore ilan alyaqiinu laa yasuulu bishaki waynu soo dhaaf amtiladeeda amtiladeeda waxaynu qaadan doonaa man shaka hal facala shay-an aw laa fal aslu annahu lam yafcal taa amtiladeeda aynu qaadano insha allah qofkani waxa uu shakiyey fii ma'muurin bihi fii tarki ma'muurin bihi fi salaati sajada lisaahi aw irtikaabi manhiyin salaa liana alasla cadamu ficli hinaa waxa uu ninkani shakisanya uu leeyahay shay ma'muuru bihiya inuu ka tegay iyo in kale ayuu shakiyey waayo markaasu duulisahwigii hala yimaado sababtuna waxa ay tahay waa inaanu samaynin baa asal ahayd inuu sameeyey iyo inaanu samayn shaygaa ma'muurka ah waxaa asal ahaa inaanu samaynin baa asal ahayd idan markaas duulisahwigii hala yimaado waxa uu masel ka shakiyey kalow salaadii masiyaadaad ku darto ama hibaad la timi mise lamaad iman asalku muxuu ahaa inaanu la imanin sidaa awgeed duulisahwi laguma leh waa tusaale tusaalaha labaad haddaynu soo qaadano sahaawa shaka hal sajada lisahwi sajada ninkan isaga ay sahwi baa ka yimo markaasuu haddana sii shakiyey oo uu leeyahay talow sujuudu sahwigii miyaad la timi mise lamaad iman markaa waxa aada leedahay asalku waxa uu ahaa inaanu la imanin sahwigii hala yimaado waa amtiladeeda wey qaacidadaas qaacidadan labaad ee tilmaamaysay qofku haddii uu yaqiiniyo ficil inuu la yimid hase yeeshee uu shakiyo kalowma intii badnayd baad la timise intii yaray waxaa laga soo qaadayaa uun inuu intii yaray la yimi oo yaqiintaa la xukumayo qaacidadana tusaalayaal aynu ka qaadano waxa uu shakiyey gacmihiisii ma labalabuu maydhay mise saddex saddex waxaad ka soo qaadaa inuu laba maydhay maxaa yeelay banaa cala alaqali waalyaqiin sida yaqiinta ah hala raaco saasuu raacaya waxa labaadoo uu shakiyey asadiisii ma hal dalqad buu furay mise laba dalqadood waxaynu odhanaynaa ninkaa isaga ahi dalqadda ha qabsado ficilkii inuu sameeyey waa mutayaqin oo tayaqana alficla wuxuuse shakisan yahay intii yarayd iyo intii badayd buu ku shakisan yahay inta yarbaa yaqiinaha la raaco waayo waxa ninkani uu ogsoon yahay dayn baa lagu lahaa markaa ficilkaa daynku waa mutayaqan markaasaa dabeetana waxa uu shakiyey ikhraaj alqadri almutayaqan qadarkii uu bixiyey ee yaqiinka ahaa ayuu markaa shakiyey oo tiro inteebaad bixisay buu عليه دين وشك في قلبه جاد السبيل ليه لزمه إخراج القدر المتيقن وحكوات بمركا انت ويقينه مثلا من كان بقولكم بالغوا لها هو هو باقون تنين بخيه كنت في كلا انت تبح السبيل ليه مركا انت يقين تأهو هب حيو سجرا صدح لا تصارعين غسل انت حتى بطن اياد اهو في كسي هو سبحيفي احي ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين tan iminka aynu soo dhaafnay kasii hoos baxaysa amhiladeeda iyadana haddii aynu qaadanno ninkan isaga ahay waxa uu ilaaway salaad salaad buu ilaaway ka mida shanta shantii salaadoodba inuu tukadaa ku laazima waa yaqiin bay ku sugnaatay hal salaad inuu ilaaway yaqiin bay ku sugnaatay mase odhan kara un shantii salaadood mid iska qabso ama ku qiyaasa xabadii oo ku ihaan ku nasiibi odhan maayo shaygaa yaqiinta ku sugnaado ah hal salaadii inay ka tagto wuxuunu kaga dul kici karaa dimadiisiina ay kaga dari noqon kartaa yaqiin kale yaqiintii kale waxay noqonaysaa shantii salaadoodba uu tukado miya xabadii salaad ahayda ka tagtay ka baxaysaa shanta kaba baxaysa waayo maa tabata biyaqiinin laa yartaficu ilaa biyaqiin waxaa kaloo isaguna lamida ninkani كان عليه زكاة بقر أو شاه وأخرج أحدهما وشك فيه وجلا أري إيوه لا أبو لها زكاة أنا بكبتيني حطيه شيء متكود بكبتيني طلب بقرة كأوها أما أري كان كبتيني سلالة نبيضو دي بها كبتيني ما أرانا يوم أري كسوى قابا لا أبا كبتيني فعبا لغا يابتين ساعك سيادنا المقصود وايه من كان يوحى وشكيي شك في الصيام وقال أنا شاك في العشر الأول هل عليه صوم كله أو ثلاثة أيام فيه وجب عليه القضاء كله يمكن يستقعه طبعا عشاء وبشا رمضان إنه كفتكتي إيا إنه يصدح كفتكتي بك لكران لأي خلو ما واحد نقول إيه يصدح يصدح طبعا ترى ده حق الصلاة مكانه oo wixii yaqiin ku sugnaaday oo ahaa in soom lagu leeyahay wuxuunuu ku kor noqon karaa yaqiin kale oo ah intaba inuu wada soomo marka halkaa waxa aad kasoo ka arkaysaa in qaacidadani ay mustaqnaad ka noqonayso qaacidadii hore aynu soo sheegnay oo qaacidadaa hore waxa ay ahayday tilmaamaysay man tayaqana alficla wa shaka fi lqaliili aw ilkafiir xamala cala alqaliil qofkani hadduu ficil yaqiiniyo inuu sameeyey kafiirkii iyo qaliilkii uu ka shakisan yahay qaliilka ha qabsadadaah tanna kafiirka ha qabsadadaa laleeyahay oo markuu shakiyey uu leeyahay talo dee hal salaadii markay ka tagtay ayaa layidhi shantiiba la wada kaalay qaliilkii lamuu imanina wuxuu leeyihi kafiirki sababtuna waxa ay tahay waa qaaciido farac ka ah mustafnaad ka ah oo laga soo reebayo taa hore oo wixii hadduu yaqiin ku sugmo yaqiin dambe unbaa kor yeeli karta daaniyadana loo fahmo ayaa habo markaa qaacidadii afraad ka mida markaaseen alqawaacid asuqraa taxta qaacidati alkubraa oo ahayd laa ashak alyaqiinu laa yuzaalu bishak qawaaciddii hoos galaysay teedii afraadbu halkaa inooga tilmaamayaa markaasaa waxa wili alqaacidatu araabica alaslu alcadam duruustaa dambeaynu ku qaadan doonaa insha allah السلام عليكم ورحمة الله